bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan fm kusoo dhawaada warka duhur qodobadah maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka maamulka somalilan oo ka warbixiyey khasaaraha shiralka baabuur geysta ee ka dhaca deegaanada maamulkaasi
qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada ceerikaabo oo soo dhoweeyay heshiiska doorashooyinka somalilan ee labada gole
shir looga hadlaya amniga soomaaliya oo ka dhacay magaalada abuuduba ee caasimadda isutak imaaraadka carabta iyo madaxweyne xasan sheekh oo ka qaybgalay
faahfaahina ayaa ka soo baxaya muwaadin soomaali ah oo lagu dila dalka koonfur afrika madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlay shirka gogosha ah ee uu fidiyey madaxda soomaalida madaxweynaha maamulka puntland siciidani
warka duhur aqbaraadka dibadda warkeena duhurna saaxiibayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadaalo caalami ah oo xabad joojin loogu raadinayo dagaalka ka socda khaza oo sii xoogaystay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaaqul wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo khamiisa taariikhduna ku beegan tahay kowda bisha februaayo sanadka laba kun afar labaatan kusoo dhawaada warkii duur ee reedo dalsan oo faahfaahsan
aynu ku bilaabna dhegeystayaal daliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka somalilan ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhasha shilaalka baabuurta ee ka dhaca halkaasi taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka somalilan maxamed cigo dheere ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey shiraalka khasaaraha geystaan sanadkii isagoo si guud u dulmaray khasaaraha kala duwan ay baabuurta ay geysteen sanadkii dhammaaday ee
runtii waxaad moodaa sanad walba runtii inay kordhayaan shilalku sababtuna de kulley waa wax kastaba dee ilaahay baa sababta iskale tallaabadan qaadnaba ilaahay baa iskale hase yeesho waxay u baahan tahay in haddana taxadir laga sameeyo dadweynahana la gaadhsiiyo sababaha shirilka keenaya shilabaha muxuu ahaaye ay hawsha ku hagaagi karto ma wadooyinka ma darawaliinta ma wax kasta oo keenaya in laga qaado meesha kulley anagu waan soo bandhigi doonaa sababaha ay arrintani u baahan tahay runtii waxaanu soo dhigaynaa qaabkii shilalku u dhaceen markaad eegto gobolada hargeysa togdheer iyo muxuu ahaa saaxil iyo gebli baa ugu badan iminka dhimashadoo kale waa laba boqol labayo toban waa dhimashada weeyi marka loo eego markaad halkaasaad ka garanaysaa culayska jira ee dhimashada ah dhaawaca marka la eego waa afartan afar afar kun toddoba boqol soddon iyo sideed ee muxuu ahaa dhaawac ah ee dalka oo dhana runtii khasaaraha gaadiidka waa saddex boqo saddex kun sideed boqol iyo lix khasaaraha muxuu ahaa biraha toddobaatan iyo lix maxkamadda geyno ama sida gaaban ku dhamayno dhammaan totalka marka laysku geeyo waa lix kun toddoba boqol lixdan iyo shan waa totalka guud ee sanadka dhacay wey khasaaraha intaa leeg runtii haddii la qiimeeyo qofka dee waa wax aada u badan weeye taxadir tara ka timaada darawalinta iyaga laftooda haddayna taxadir lahayn oona ilaalinayn meesha oo xawaaraha kusii daynayaan dee waa dhibaatay keenaysaa bidqabka gaadiidka bidqabka waa caafimaadkii gaadiidka haddii aanan bidqabka la marin gaadiidka oona nidaam loo samayn runtii waxaa ka imaanaya dhibaata iyadana sababta keenaysa oo kale waxa weeye calaamadihii wadooyinka calaamadaha yaftooda waxay qayb ka yihiin shilalka dhacaya bay ka mid yihiin in la ilaaliyo rarka saayidka qayb bay ka tahay iyada lafteeduna muxuu ahaa moobalka
codkaas waxa uu ahaa taliska saraakiisha ciidamada nabadgelya wadooyinka ee maamulka somalilan markan dhegeystayaal haddii aynu eegno shacabka ku nool magaalada cerigabo ee gobolka sanaaciga ayaa waxaa ay soo dhaweeyeen heshiiska doorashooyinka ee somalilan ee labada gole ay maalintii shalay ay saxiixeen qaar kamid a bulshada magaalada ula hadla warbaahinta ayaa sheegay inay soo dhaweyn heshiiskaas isla markaana loo baahan yahay in la dhaqangeliyo
arrinkaas shalay dhacay somalilan oo dhammi way ku farxday in badanna waa la rajaynayey waxaan leenahay labadaa oday ee waayeelka ah mustaqbalkii dadka- eh, dalkay ka taliyeen mustaqbalkii dadkay ka taliyeen arrin aad iyo aad iyo aad u fiican nin walbina ku farxay weeye waxaan leeyahay nin baa yidhi hooyo si aan u dagaalamayay ma arkaysi waxay tidhi hooyo waa intaasoo aad kala sii dhowaataa waxaan leenahay doorashada dadkii niyaddoodii waxaa ku dhacday iyo qalbigoodii doorasho weliba een, anigu waxaan ka tirsanay qolada muxaafidka oo weliba qolada mucaaradka xoogga ugu qaylaysan meeyi haddana waxaan raacsannahay war dadka mar haddii boqolkiiba siddeetan ay jeclaysanayaan doorasho inay doorashadii dhacdo ta kale somalilan waxaannu ka naxnaa ceeb nagu ah labadii gole golihii baarlamanka iyo golihii guurtidasaya kala afti bay noqdeen waxaan leenahay jamhuuriyadda somalilan way dhaqaaqday meel fiicanna way maraysaa yaan mudanayaal dadka shacabkii aanay dib u maqlin golayaashii ayaa kala sawd noqday yaan dib loo maqlin arrinkaana waa soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol doorashooyinka horta xeerka doorashooyinku markii hore wanaagsanaa haddeeraa waxaa laga sii dhigay ilo meelasadii caadiga ahayd sidaan anigu fikirkayga aaminsanahay Een, labada gole iyagoo wada jooga xeerkaa wax way ka qaban karayeen oo way odhan karayeen labadana gole isu ballamiya Een, sidoo kalena way odhan karayeen wax intaa dhaama laakiin gole ka qaad golaha ku celi xagga ka soo qaad mee muuseha loo geeyo wuxuu ilo meelasa caadi u ahaaba Een, aniguna waxaan aaminsanahay markii hore inuu dhowaa iminka lasii ambiyey waxa weeye waxaan la soo saarayna ay iska wax waraabowtaaga yihiin bahalkaasina uu ilo meelayso ahaanayo
waa soo dhoweynaya kaa in heshiis lagu gaadho in la qabto doorashadii la qabto oo lagu qabto labada goleba iyagoo isku raacsan la qabto waa soo dhoweynaya aad baan u soo dhoweynaya boqolka boqol labada goole waa hambalyaynayaa aad iyo aad baan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay heshiiska aa gaadheen ha hirgalo si wanaagsan ha u hirgalo Ah, madaxweynuhuna ha saxeexo Ah, yaa marka waxaa weeye maanta loo- waxa loo- waxaa loo baahan yahay waa nabadgelyo nabadgelyada ilaahay hayna siiyo nabadgelyada ilaahay hayna siiyo idinkuna ku dadaala horta xeerkaas anigu ka- shakhsi ahaan warkiisiyo magaranaysaa wadahadalkiisuba iyo magaranaysaa murankiisu in badan buu taagnaa laakiin kan anigu haddeer waxaan leeyahay haddii magaranaysaa xaggan madaxda een, mid mucaarad iyo mid muxaafidba mid ay isku afgarteen yihiin oo mid magaranaysaa ay dee hadallaan lagu kala kacay iyo magaranaysaa waa mid aanu leenahay dee waa soo dhowaynaynaa oo magaranaysaa bulshaduna ay reer somalilan ay ku raacsan tahay marka annagu haddeer sheekhsi ahaan waxaannu leenahay haddii mid lagu isku afkarta yahay oo magaranaysaa wadiiqada magaranaysaa wax ku suuragelayaanna kii ku saxaye- wax ku saxmeeyeenna magaranaysaa horkaca uu u noqonayo waxaan leenahay waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay ilaahayna sidii magaranaysaa aad ula dhiyooteen ha ka dhigoba xeerka doorashada heshiiska laga gaadhay anigu waxaan waan taageersanahay waana soo dhoweynayaa Eh, maadaamanu u baahannahay isbeddel u baahannahay maadaamanu u hamuun qabno inuu dalku yani uu isbeddel dambe dib u galo oo doorasho la qabto marka waxaan jecelahay anu ku hanweynahay waxaan sugayaa in doorasho la qabto oo aan taageerayaa
dhanka kalena sh- madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa war ka soo saaray shirka gogosha ah ee uu fidiyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni sida warkaan ugu dheereynayo cali aadan axmed
madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa war qoraal oo ka soo saaray shirka wada tashiga ah ee uu markaasi ku dhawaaqay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni kaasoo looga wada hadli doono xaalada dalka iyadoo oo markaasi uu soo dhaweeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed wadahadalka uu ku dhawaaqay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxauna tilmaamay in ay tahay mid isku soo dhaweyneyso siyaasiyiinta dalka kuwa markaasi hadda hogaaminaya dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwii hore xilalka ugu soo qabtay loona baahan yahay in laga wada hadlo xaaladaha hortubinta u leh dalka iyadoo wakhtigan ama wakhti adaga hadda soomaaliya ay ku jirto oo labada dhinacba ay ka wada taagan yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale gumaysiga dagaalamo ee dabcan ama etoobiyaanka oo isku dayaya in dhul soomaaliyeed ay qaataan sheekh shariif sheekh axmed oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu soo dhaweeyey shirka gogosha ee uu fidiyey siciid cabdulaahi deni xilligan uu xuseen shariif inuu dalka uu wajahayo xaalado culus islamarkaana loo baahan yahay in laga baxo ama laga baxo midnimo iyo wadajir madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa tilmaamay in dhowr xaaladood uu wajahayo dalka oo ugu muhiimsan yihiin amniga arrimaha dastuurka qaabdhismeedka dowladnimada midnimada iyo madax banaanida u baahan wadatashi iyo wada shaqayn gowgasha fidsan magaalada garowe ayaa lagu casuumay madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxda maamul goboleedyada siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood waxaana gogash- eh, gogashaasi looga hadli doonaa khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira dalka soomaaliya
markana dhegeystayaal haddii aynu eegno soomaaliya ayaa sanadkii laba kun saddex iyo labaatan kaalinta koowaad ka gashay dalka ugu musuq maasuq badan sida lagu sheegay warbixin lasoo saaray hay-adda caalamiga ah ee daafurnaanta adduunka waxay soo saartay warbixinteeda sanadlaha oo ay ku qiimeyneyso heerka musuq maasuqa adduunka hay-adda waxay baartay boqol iyo siddeetan wadan oo mid walba lagu qiimeeyey boqol dhibcood qorshayaasha warbixinta waxay tilmaamaysaa in dhibaatada musuq maasuqa aanan wax badan iska bedelin adduunka oo dhan sanadkii tegay hay-addu waxay sheegtay in soomaaliya ay kaalintii koowaad kaga jirto liiska wadamada ugu musuq maasuq badan dalalka adduunka iyadoo ay heshay kow iyo toban dhibcood oo keliya waa sida lagu sheegay warbixinta soomaaliya ayaa aada uga hoos martay inta badan tilmaamayaasha baniaadanimada iyadoo haysataa xa- waa maamul xumo colaado ay ragaadiyeen waa sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay hay-adda hay-addu waxay sheegtay in dalka denmark uu yahay dalka ugu musuq maasuq yar dalalka adduunka iyadoona sanadkii dhexaad oo xiriir ah uu kusoo baxay eh, kaalinta koowaad isagoo ah oo dalkaas u helay sagaashan dhibcood boqolkiiba dalka hungariya ayaa sanadkii labaad si toosa lagu qiimeeyey dalka ugu musuq maasuqa badan midooda yurub sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee hay-addu soo saartay hungari waxaa yeeshay afartan iyo saddex dhibcood si lamid ah sanadkii hore waxaana uu kusoo xigaa dalka bulgaria iyo romania oo helay ah, dhibcooyinka afartan iyo shan ilaa iyo afartan iyo lix sida ay u kala sareeyaan
dhinaca kalena faahfaahina ayaa kasoo baxaya muwaadin soomaali ah oo lagu dilay dalka koonfur afrika muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud diiriye caafi ayaa lagu dilay magaalada keybtown ee dalka koonfur afrika kooxo hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa doogtay xili uu waday gaari sida ay sheegeen dadka hubjoogayaal ah maxamed caafi ayaa asal ahaan waxa uu kasoo jeedaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan ee oo ay reerkiisu ay degan yihiin muuqaalka la dilay ama muwaatinka la dilay ayaa qorsheynayay in dalka uu dib ugu soo laabto sida ay sheegeen ehelada marxuumka la dilay booliiska koonfur afrika ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay si ay baaritaano u sameeyaan balse ma jirto cid la soo xiray dilka muwaadinkaasi oo qayb ka ah dilal boqolaal soomaali ah oo maalmihii lasoo dhaafay dalka koonfur afrika siyaabo kala duwan loogu dilayay halka warkaas kala socotaan oo raadiga dalsani magaalada muqdisho markana wararka dibadda dadaal caalami ah oo lagu doonaya in xabad joojin looga hirgeliyo khaza ayaa sii xoogeysanaya waxaa shalay ilaa xalay sii xoogeystay dadaalada caalamiga ah loogu jiro sidii loo hirgelin lahaa xabajoojin kale oo ka hirgersha marinka khaza xili ay weli ciidamada yahuudda israa'iil ay wadaan duqeymaha arxanka daran ay ka- ay ka geysanayaan marinka khaza eedhow raadiyo xilkas ah ayaa wakaalada wararka e b u sheegay in xamaas ay dib oogis ku sameyneyso qorsho lagu soo bandhigayo islamarkaana oo khaza looga hirgelinayo xabad joojin lix toddobaad ah dhinaca kale waxaa s- kasii dareysa xaaladda banaadinimo ee ka jirta marinka khaza gaar ahaan dadka rayidka ah halka ay ku nool yihiin oo la sheegay in xaaladdu ay tahay mid cakiran islamarkaana meel loo marsiyo gargaarka la laayahay
guud ahaana saaxiib yaal warkii duur aad kala socoteen raadiga dalsani muqdisho maanta waa intaa
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel